halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha mawjadda dhererkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sariyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan rasuul butros wuxuu ka hadlayaa maadooyin culus oo ka hadlaya waxbaridda qusaysa kuwa ilaah uu doortay intaan dunida la uumin wuxuu rasuulku leeyahay sida ku qoran aayadda labaad ee cutubka koowaad sida tan oo lagu doortay aqoontii ilaaha aabbaha ahuu hore u sii ogaa oo quduus lagaga dhigay ruuxa xagga addeecidda iyo rushaynta dhiiggii ciise masiix nimco iyo nabadu ha idin bateen markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal tafaasiishii aynu ka bixinaynay aayaddii saddexaad ee warqaddii koowaad ee rasuul butros markaasoo uu lahaa rasuulku ammaanu ha u ahaato ilaaha aabbaha rabbigeenna ciise masiix naxariistiisa badan aawadeed ayuu mar kale ina dhalay inaynu rajo nool ku helno sarakiciddii ciise masiixu ka sarakacay kuwii dhintay waxaad haddaba garanaysaan in ciise masiixu kala qaaday arrinka markuu la hadlayey maryanti reer magdala subaxnimadii axadaad markii masiixa laga sarakiciyey dhimashada waxaana uu ku yidhi sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka labaatanaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan ciise ayaa ku yidhi ha itaaban waayo weli kor uguma aan tegin aabbaha laakiin u tag walaalahay oo ku dheh wuxuu yidhi waxaan kor ugu tegayaa aabbahay oo ah aabbihiin ilaahay oo ah ilaahiin haddaba ilaaha aabbaha ah waa aabbaha masiixa marka la eego jegada saddexnimada rabbaaniga balse haddana waa sida wiil iyo aabbihiis oo wax kala duwanaan ah ma laha masiixa aniga iyo adiga uguma yeeri karno aabbe haddaynan ugu imaanin sidii butros uu inoo sheegay masiixu wuu ina helay ereyga heliis wuxuu khuseeyaa cusboonaysiinta ruuxa quduuska ah wuxuuna rasuul butros leeyahay ayuu mar kale ina dhalay inaynu rajo nool ku helno sarakicidda ciise masiix uu ka soo sara kacay kuwii dhintay haddaba waxaa loola jeedaa in aniga iyo adiguba aynu leenahay rajo nool oo ku dhex jirta sarakicidda masiixa uu dhimashada ka sarakacay maadaama ruuxa ilaah uu ka kiciyey masiixa dhimashada waxaa haddana halkaas yaalla waxyaabo quseeya ruuxa quduuska ah haddaba in mar kale laynagu dhalay masiixa ayaa lagu soo noqnoqonayaa oo waxaa aayadda saddex iyo labaatanaad ay leedahay idinka mar kale laydinkuma dhalin abuur baaba'aya laakiinse waxaa laydinku dhalay abuur aan baaba'ayn oo ah ereyga ilaah oo nool oo waara waa inaad haddaba maanka ku haysataa in rajada nool ee aynu leenahay ay ku xidhan tahay dhiigga masiixa jidhka aan dhiigga lahayn waa meyd oo haddii ay tahay in jir noolaado waa in jidhka uu leeyahay dhiig aniga iyo adiga maanta waxaannu leenahay rajo waayo dhiiggii masiixa ayaa laynoo daadiyey haddaba wuxuu masiixu u dhintay in aniga iyo adigaba aynu noolaanno waayo wuxuu dhimashadiisii ku bixiyey ciqaabtii dembiga waa rajo nool oo ku timid sarakicidda ciise masiix uu dhimashadii ka sarakacay rasuul butrosna wuxuu adkaynayaa sarakiciddii dhimashada masiixa haddaba sarakicidda ayay ahayd maadadiisii ugu weyneyd ee rasuul butros uu adkaynayey maalintii bentecost oo ah maalintii ruuxa quduuska ah ee ilaah uu ku soo degay xerta ee uu butros la hadlayay xujaydii isugu timid magaalada yeruusaalem ee cibaadaysiga u timid waxa uu maalintaasi ku yidhi dadkii badnaa waxyaabahan aad halkan ku arkaysaan maanta waxaa keenay ama soo shubay masiixii idinku aad disheen laakiinse dhimashadii ka sarakacay markii uu qoray warqaddiisan koowaadna wuxuu baroosiin uga dhigay ama uu ku guntay qorniinkiisa sarakiciddii masiixa rasuul bawlos wuxuu isaguna sameeyey sidaas oo kale wuxuu inoo sheegayaa in ciise masiix laga samato bixiyey dhibaatooyinkeenna iyo inuu u dhintay dembiyadeenna hase yeeshee waxa masiixa loo sara kiciyey xaqnimadeenna si aynu masiixa ugu jirno kaasoo ah kan laynagu aqbalay oo hor istaagi kara ilaah welibana isagu dembiyada inagama jari karo wuxuuna masiixu inoo noqday xaqnimadeenna waxaannu masiixa soo hor istaagi karnaa oo keliya markaa aynu wadanno ama huwanno xaqnimada masiixa rasuul butros wuxuu inoo sheegay wixii ilaah uu inoo sameeyey kol hore iminkana wuxuu inoo sheegayaa sida aynu ku arki doonno aayadda afraad waa waxa masiixu uu inoo samayn doono mustaqbalka wuxuuna leeyahay sida tan oo aynu helno dhaxal aan dhammaanayn oo aan nijaasoobayn oo aan baaba'ayn oo jannada laydinku kaydiyey marka rasuulku uu leeyahay dhaxal aan dhammaanayn ama aan baaba'ayn ayuu ula jeedaa mid aan lumaynin ama aan tuug xadaynin ama la waayaynin waa mid aan khasaare soo gaaraynin dhan waliba oo aad ka eegtaba oo welibana ma mirirayo oo ma duugoobayo oo aboor iyo jeermis iyo dabba ma taaban karaan marka uu leeyahay la nijaaseeyey ayaa taasu ay ka micno tahay inaan la wasaqayn karin haddaba dhaxalka noocan oo kale ah ku heli mayno sharci darro waxaa kaloo rasuulku uu leeyahay isagoo ka hadlaya dhaxalka oo aan baaba'ayn ama soconaynin ama ku dhaafaynin ma noqon doono dhaxalku wax aynu helayno oo haddana iska lumaya sida waxyaabo beri hore qiimi lahaa oo dabeetana noqday wax aan qiimi lahayn waa sida dhul berigii hore qiimi lahaa laakiin kolkii dambe qiimo beelay iyadoo ay ugu wacan tahay dagaallo sokeeye qaaquul siyaasadeed iyo mid dhaqaale wuxuu kaloo rasuulku leeyahay waa rasuul butrose oo jannada laydinku kaydiyey ereyga kaydin wuxuu ka micno yahay laydiin dhigay meel waxaana ilaalinaya ilaaha aabbaha ah iyo ruuxiisa quduuska ah iyo ciise masiix oo ah wiilkiisa ma ahan wax innagu aynu gashan karno sanduuqyadeenna waxaan garanayaa wiil dhaxal loo siiyey guri ka mid ah guryihii aabbihii laakiin markii aabbihii uu dhintay ayaa waxaa dab qabsaday gurigii oo welibana waxba ugama caymanin welibana gurigu kuma uusan jirin shirkadaha caymiska gurigii wanaagsanaa ee uu dhaxli lahaa gebigiisba wuu wada gubtay marka saaxiibkayaga masiixiga ah oo waxaannu leenahay dhaxal aan baaba'aynin oo aan debna gubi karin waana wax xiise leh inaynu leenahay dhaxal caynkaas oo kale ah oo aan innaba dhammaanaynin ama aan tuug xadi karin ama aan gubanaynin haddaba aayaddan wax badan ayaannu ka faa'iidaysanaynaa haddii marka hore aynu garanno in rasuul butros uu la hadlayey yuhuuddii masiixiyiinta ahayd oo dhibaatooyin iyo mixnooyin fara badan ay haysteen waxaana loo dhibayey rumaysadkooda aawgii waxaa lagu qasbay inay isaga tagaan guryahoodii iyo dhaxalkoodii haddaba awoowayaashood waxaa laga soo samato bixiyey misriyiinta oo rajadoodu waxay ahayd markii ay cidlada wareegaalaysanayeen inay mar un lahaadaan dhul iyaga dhaxalkooda ah haddaba awoowayaashood waxaa laga soo samato bixiyey misriyiinta oo rajadoodu waxay ahayd markii ay cidlada wareegaalaysanayeen inay mar un lahaadaan dhul iyaga dhaxalkooda ah waxaanay ilaah ku ammaaneen inuu ahaa uumaha dhulka darafyadiisa iyo bixiyahooda oo ah kii ka soo bixiyey masar ayay hees ammaan ah u qaadeen oo waxay yidhaahdeen isagu waa uumaha dhulka darafyadiisa iyo bixiyahoodii ka soo bixiyey dhulkii masar marka ay sidaasi tahay rumaystayaashii butros uu la hadlayey iyo aniga iyo adigaba waxaannu ammaanaynaa ilaaha aabbaha ah iyo magaca masiixa waa isaga kan ina helay oo inaga dhigay wiilashiisii oo inagu cusboonaysiiyey howsha ruuxa quduuska ah ay ka hayso nolosheenna waxaana taasi soo raaca in aniga iyo adiga layna siiyey dhaxal inoo yaalla xagga samada dhaxalkaasi waa mid aan baaba'ayn oo aan wasaqoobayn ama aan miriraynin waa dhaxal laynoo dhigay xagga jannada laakiin ma ahan mid adduunyo dhaxalkaasuna waa mid aan baaba'aynin aan dhammaanaynin oo aan la waayaynin waana dhaxal had iyo goorba cusub waxaad mooddaa in baryaha kan dadku ayaan xoogga saarin waxyaalaha ilaah oo ay ku eg yihiin oo qura waxyaalaha dunida iyo waxyaalaha maanta socda ninna ka hadli maayo dhegaystayaal mustaqbalka iyo rajooyinka ifaya ee ilaah haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka koowaad ee warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka koowaad aayadda shanaad waa baalka afar boqol iyo afar ee axdiga cusub ayaa waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan idinku waxaa tihiin kuwa xoogga ilaah iyo rumaysadka lagu dhowro ilaa badbaadada diyaarka u ah in wakhtiga ugu dambaysta la muujiyo waxaa rasuul butros iminka uu adkaynayaa xoogga ilaah waana awoodda wax waliba isku haysa ee ilaah marka rasuulku uu leeyahay lagu dhowro ayaa taasu ay noqonaysaa sida kuwo la ilaaliyo waana erey si xoog leh loo isticmaalay marka uu leeyahay lagu dhowray awoodda ilaah ee rumaysadka ayaa taasu ay ka micno tahay in masiixu uu inagu dhowrayo rumaysadka waxaana rasuulku uu leeyahay haddaan idinku celiyo waxaad tihiin kuwo xoogga ilaah iyo rumaysadka lagu dhowro ilaa badbaadada diyaarka u ah in wakhtiga ugu dambaysta la muujiyo dhowrista qofka masiixiga ah lagu dhowrayo xoogga ilaah ee lagu helay rumaysadka ma ahan mid laismoogaysiin karo ama layska indhatiri karo oo qorniinka ayaa lagu soo noqnoqonayaa ereygaas dhowrista waxaa rasuul bawlos uu inoogu sheegayaa warqaddiisii reer filiboy cutubka koowaad aayadda lixaad sida tan anigu waxaan aaminsanahay in kan shuqul wanaagsan idinku dhex bilaabay uu dhammayn doono ilamaa maalinta ciise masiix waa kan inagu dhex jira oo inagu dhowraya wax waliba ee quseeya nolosha oo ka dhigaya noloshayada nolol masiixinimo waana xoogga ilaah iyo rumaysadka lagu dhowro haddaba shuqulka jidhka la adkayn maayo haddii kale waanu dhici lahayn laakiin waxaa la adkaynayaa shuqulka ruuxa quduuska ah oo ka dhexaya mu'miniinta waxaanay noqonayaan madaalayaal ama manoogayaal waxaa jira kuwa ay la noqotay ama la tahay in ay dadka kale ka itaal iyo xoog badan yihiin oo waxay la yaabaan kuwa nolosha masiixinimo ka gaabiya ama aan ku gaamurin waxay ku leeyihiin miyaad iminka guulo ka soo hooysay noloshaada masiixinimo nolosha masiixinimadu waa loolan soconaya inta qofku uu nool yahay waxaana ka hoos shaqaynaya ruuxa sida rasuul butros iminka uu inoogu sheegayo marka uu leeyahay sida qoran idinku waxaad tihiin kuwa xoogga ilaah iyo rumaysadka lagu dhowro ilaa badbaadada diyaarka u ah in wakhtiga ugu dambaysta la muujiyo nina haddaba ma heli karo nolol masiixinimo oo taam ah haddaannu ruuxa quduuska ah ka dhex shaqaynaynin hase yeeshee ma jirto meel ilaah uu inagu weydiisanayo inaynu nolol masiixinimo ku noolaanno ilaah qudhiisa ayaa inaga dhex shaqaynaya si uu inoo gaarsiiyo heerkaas innagu waxaynu leennahay dabeecad hore oo had iyo goorba dib inoo celisa oo jecel waxyaalihii hore waa dabeecad jeceel inay ku dheganaato dembiga laakiin nolosha cusub ee laynagu siiyey masiixa ayaa ka hor imaanaysa oo u diidaysa in noloshii hore ay ina jiidato balse mar waliba inta aynu ku soconno tubta masiixa waxaa ina carqaladaynaya oo inaga hor imaanaya had iyo goorba noloshii hore ee aynu ku noolayn innagu waxaana ka mid ah jaceylkii aynu balwadaha u qabnay sheekadii saaxiibbada ee ahayd inaynu wax isla xamanno dulmigii iyo niyaddii sharka lahayd ama zaaninimadayadii hore waa wax sida xaqiiqada ah aan laga waabanaynin laakiin xoogga inagu jira ayaa inaga dhowraya inaynu waxyaalahaasi u dhacno waxaana sii yaraanaya inta aynu tubta masiixa ku joogno duufsigii iyo baadinimadii waxaanan ku xoogaysanaynaa dhegaystayaal masiixa oo xoogga ilaah iyo rumaysadka lagu dhowro ilaa badbaadada diyaarka u ah in wakhtiga ugu dambaysta la muujiyo ayaa laynagaga dhex shaqaynayaa welwelkuna waa dhammaanayaa markaa sida keliya ee qofi uu ugu noolaan karo nolol masiixinimo waxa weeye iyadoo qofku uu dhowrayo awoodda ruuxa quduuska ah ilaa laga soo gaaro wakhtiga ugu dambaysta la muujiyo badbaadada diyaarka u ah waxaa taasi lagu helayaa xiriirka aad masiixa la leedahay waxaannu iminka imaanaynaa aayadda ugu dambaysa ee warqaddan waxaana weeye sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka koowaad aayadda lixaad waxaana qorriinku uu leeyahay sidatan soo socota taas waad ku faraxsan tihiin inkastoo haddii ay waajib tahay aad haatan wakhti yar ku murugootaan jarribaado badan oo kala ceenceen ah haddaba silaca iyo hubaasha qofka rumaystaha ah waxay keenayaan farxad waxaana farxadda keenaya ilaaha aabbaha ah iyo ruuxa quduuska ah iyo sayid ciise masiix iyadoo loo eegayo naxariistiisa oo ilaah aad iyo aad buu u naxariis badan yahay haddaba mustaqbalka waxaannu haysanaa ama leennahay dhaxal ina sugaya oo aan inaga duugoobayn wuxuu rasuul butros leeyahay welibana masiix wuxuuna ina siiyey dabeecad cusub iyo rajo nool oo lagu helay sarakicidda sayid ciise masiix oo kaga sarakacay dhimashada oo mustaqbalkana waxaannu leennahay dhaxal ina sugaya wuxuu rasuulku leeyahay taas waad ku faraxsan tihiin maxaa lagu farxayaa haddaba ma wax wanaagsan baa maya ma ahan wax wanaagsan waxaa lagu farxayaa murugta iyo jarribaadda kala ceenceenka ah ee masiixiyiinta haysata waxaanay isku keenaysaa laba eray oo kala dheer ama kala fog waxaana weeye farxadda iyo xiisadaha ama marxaladaha qaraar rasuul butros wuxuu ina siinayaa asbaab aynu ugu adkaysanno xiisadaha daran ee nolosha inaga qabsada waayo wuxuu leeyahay waxay dhibaatooyinka iyo xiisaduhu soconayaan wakhti yar wax raagaya ma ahan oo qofka ku sii soconayo waa wax gudbaya oo aan sii raagaynin oo ku eg wakhti kooban markaana ma ahan in loo dhaco dhibaatida wakhtiga yar waxba ma ahan haddii wakhti badan oo aan dhammaanaynin uu ka horreeyo waxaa jira kuwo badan oo rumaysan in dhibaatooyinka maskixiyan looga shaqayn karo laakiin waxaa kitaabku uu leeyahay dhibaatooyinku siima socdaan oo siima raagaan waxaa odayaasha qaar ay ku talinayaan haddii qofku dhibaati uu ka bixi waayo in wax si ay ka yihiin laakiin kitaabku taasi inoo sheegi maayo oo wuxuu kitaabku leeyahay oo wuxuu kitaabka quduuska ah inagu leeyahay dhibaatooyinka wakhti kooban bay soconayaan waayo waxaa ka badan wakhti aan dhammaanayn ee ilaah aynu la joogayno waynu iska adkaysanaynaa intaannu dunida joogno haddii dhibaatooyin ay ina haleelaan balse siima raagayaan dhibaatooyinka waana laga gudbayaa oo waxay noqonaysaa haddii kale sidii ninkii reer xamarka ahaa uu yidhi waa la moodaa haddii la moodi waayana waa la muusa qofka masiixiga ah se wuxuu leeyahay nolosha daa'imka ah oo haddii xiisadaha uu ku jiro darteed uu u dhinto wuxuu helayaa noloshiisii kol dambe markii xiisaduhu ay daran yihiin waxaa loo baahan yahay inaynu ilaah u soo jeesanno waxaanan helaynaa dhaxal aan duugoobaynin ilaah baa inoo kala kicinaya oo waxay noqonaysaa inaynu ku soo gudubno waxaana wanaagsan in wax waliba looga shaqeeyo ama lagu horumariyo sidii ilaah uu doonayo si xiisadaha looga gudbo waxaanan horay idinkugu soo sheegnay kutubtii hore inaynu dunida dhib kala kulmi doonno ciise masiix qudhiisa ayaa wuxuu leeyahay dunida dhib baad kala kulmi doontaan haddii aad masiixi tahay dhib wuu imaanayaa laakiin waxaa loo baahan yahay inaad u adkaysato dhibkaas isaga ah inta uu ku dhaafayo waxaan ku soo barannay warqaddii cibraaniyada in ilaah uu inagu tijaabiyo mixnooyin iyo dhibaatooyin rasuul yacquubna wuxuu inoo soo sheegay in tijaabooyinku ay ka yimaadaan dhanka ilaah dadka waxay mararka qaar la noqotaa inay dadka kale wax dheer yihiin oo ay maskaxdooda ku samayn karaan waxyaalo waaweyn saaxiib waxba ma aynu nihin haddaan ruuxa ilaah aanu niyadaheenna iyo nolosheennaba dhaqaajinin mana lahan wax aanu siin karno ilaah wuxuu haystaa wax waliba ee uu weliba ina siin karo haddii aynu u qalanno waa inaynu mar waliba xusuusanno in xiisaduhu aanay joogto ahayn rasuul bawlos ayaa wuxuu ku leeyahay masiixiyiintii reer korintos sida ku qoran warqaddiisii labaad ee dadka reer korintos cutubka afraad aayadaha toddoba iyo toban ilaa siddeed iyo toban waxaana qoriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan waayo dhibtayada fudud ee wakhtiga yar ah ayaa aad iyo aad noogu sii yeesha culayska ammaanta ee weligiis ah ma fiirsanno waxyaalaha la arko laakiin waxyaalaha aan la arkin waayo waxyaalaha la arko in dhowr ah ayay sii joogaan laakiin waxyaalaha aan la arkin weligood bay sii joogaan waxyaalaha ay inala tahay inay dhibaatooyin inoo leeyihiin ayaan haddana dhibaato weyn oo sidaas ah inoo lahayn waayo waa wax iska gudbaya markii loo eego wakhtiga weligiis ah waxyaalahaasi oo dhan waa waxyaalo dhammaanaya waana waxyaalo iska baaba'aya oo welina qurmaya waxyaabaha dunidu way dhammaadaan hase yeeshee waxyaalaha aynan arkaynin waa waxyaabo weligood jiraya waana waxyaalo rasmi ah oo laysku hallayn karo saaxiibkayaga masiixiga ahow haddaan intaasi ku ekeeyo faalladii dheereed ee aan ka bixiyey aayaddii lixaad ayaan iminka idin akhrinayaa aayadda toddobaad ee baalka afar boqol iyo afar ee axdiga cusub warqaddii koowaad ee rasuul butros uu qoray waxaana qoriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan waa in la tijaabiyo rumaysadkiinna oo aad uga sii qaalisan dahabka oo ah wax baaba'a inkastoo dab lagu tijaabiyo markaasaa laga helayaa mahad iyo ammaan iyo ciiso markii ciise masiix la muujiyo waxaa rasuul butros uu isticmaalayaa sharaxaad ku habboon oo wuxuu soo qaadanayaa hadallada sida qaali waxaa haddaba isticmaalaya weydha qaali nin kalluumaysato ahaa oo aan aqoon aan kalluunka ahayn beri hore lahaan jiray oo haatan ku beddelmay cusboonaanta ruuxa ee uu ku helay rumaysadkiisii sayid ciise masiix uu rumaystay wuxuu sharaf iyo qaali ku tilmaamayaa rasuul butros xiisadaha daran ee inagula soo gudboonaada rumaysadkeenna awgii isla ereygan qaalisan waa mid aalaaba loo isticmaalo dahabka iyo qalinka oo waxaynu nidhaahnaa dahabku uu ka qaalisan yahay qalinka rasuul bawlosna wuxuu isticmaalayaa ereygaas isaga ah ilaa iyo toddoba goor inta aynu cutubkan ku jirno
adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye ulbanoogu
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale mawjadda dhererkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan
haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin